subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadi haysanaay qodobada aad ku maqli doontaan warkana saaka waxaa ka mid ah
annaga odayaalkayna oo moobley iyo shiidlo dadka dagaalamay dadkaynii waay inan dhexgalnana waa ku khasbannahay waxaan go'aansanay inaan gobol u dhigno aana dhexgalno baaq nabadeed oo loo diray beelo walaalo ah oo ku dagaalamay tuulooyin hoos yimaada magaalada jowhar dood cilmiyeed ku saabsan sidii loo dhiirigelin lahaa dhallinyarada hal abuurka beeraha leh oo lagu qabtay muqdisho
inaan ka soo qayb galno jidkan loo bixiyo kowda ogos in maanta la dhagax dhigayo waddooyin muhiim ah oo laga dhagax dhigay magaalada garawe tababar ku saabsan isdhexgalka bulshada iyo booliiska oo lagu qabtay degmada walanweyn wararka dibadda saaka waxaad ku dhegaysan doontaan jamhuuriyiinta maraykanka oo la wareegay aqlabiyadda aqalka sanadka
soomaaliya waxaa dhibaato ba'an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa sideedda bisha nofembar sanadka labada kun afar iyo labaatanka baaq nabadeed ayaa loo diray beelo walaala ah oo ku dagaalamay tuulooyin hoos yimaada magaalada jowhar maxamed nuur xuseen ayaa soo jeedinaya kulankan uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka ayaa ahaa baaqnabadeed loo diriyey beelo ku dagaalamaya deegaanada gololey iyo maandheere odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa baaqnabadeed u diray beelo dhowaan diriir ay ku dhex martay dhulbeereed ku yaala deegaanka maandheera ee gobolka shabeellaha dhexe kulankan ayaa diirad lagu saarayay sidii loo jooji lahaa dagaal beeleedyada u dhexeeya beelaha walaalaha ah kulankaasi oo ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah odayaashii ka qayb galay kulankaasi ayaa ka hadlay odayaalkayna markii baaqaasi ay soo jeedeen annaga waa qaadanay gobollo badanaan iskugu tagnay waxaan isla meel dhignay hadda inay ka keenaan inay heshiisiyaan labadaas tuulo shiidlo waxay u tagtay tuulada maandheeray tagtay shiidlo adaga annaga mas-uulahay tiri mooblewna wuxuu u tagay tuulada gololey ayadna heshiisay ka keeneen mar haddii intaas ee hordhac ahaan aan u samaynay inaan baaq soo jeedino oo aaggaas cid kastaba nabadgelyadii ay ku noolaa jirta ay ku noolaato kadibna odayaalkan in ay gogol dhigaan tuulooyinkaas labada tuulo ee layskugu keeno degmada iyo agaasimaha iyo maamulka gobolka iyo wixii markaas oo haddina ugu horeeya madaxweynaha aynu goobjoog ahaadaan amaba annaga odayaalkayna oo moobley iyo shiidlo dadka dagaalamay dadkaynii waay inan dhexgalnana waa ku khasbannahay waxaan go'aansanay inaan gobol u dhigno aana dhexgalno waa ognahay guddoomiyaha degmada iyo agaasimaha inay arrintaas ay wax badan ka qabteen guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada iyo xogayaha guud inay wax badan ka qabteen haddaana waxaan diyaar u nahay aan baaq dheer aan u soo jeedihaynay ciddii markaas nabadaas annaga oo aan soo jeedina haddii ay gobol tahay iyo haddii madaxweynaha ee hirshabelle uu yahay iyo ciddii markaas oo danadiisu hay-adbe eh waxay qayb ay ka qaadan karaan in ay ka qaataan marka waxaan rabnaa in nabadgelya la helo oo macnaha ee, inta loo sugay ma hayo ee, wax qore la qaadan karin oo macnaha ammaanka las ammaan geliyo ayaan rabnaa taas ayaa meeshaan u farinaa waxaan dirinaa baaq nabadeed ee, wi- dagaal wiilaa ku dhintay ee wiil kuma kuma dhasho waxaan rabnaa labada dhinac maandheere iyo gololey hana maqlaano waa dadka dadkeeni ehelkeeni qaraabadeeni waa wiilasheeni waxaan leenahay xabad joojintii ee maamulka ee, gobolka shabeelle dhexe idinku yimideen oo aad qaadateen haddana waa si adkay haysiin inaad talaab gedisiin lama rabo beelaha lixda shiidlo iyo beelaha muubleen hadduu ilaahay ku roon yahay muubleen iyo shiidlo lixda iyo lamada laysku yiraa hadduu ilaahay ku roon yahay waxaan nahay dad wada dhashtay waxaan nahay dad weligood wada jiray waxaan nahay dad iskugu danqanayo in hadeer hadduu ilaahay ku roon yahay warxuma tashiil dhexdayna uu soo galo oon isdilno oon isdhaawacno runtii waxa waaye waxyaaba aad iyo aad adduunyada laaga gugacay waaye ilaahay nooma soo celiyo waxaan baaq nabadeed u diraynaa meel walbay ku nool yihiin beelaha lixda shiidlo iyo beelaha muubleen dalka iyo dibadda ina baaq nabadeed aan soo jeedinay nimanka oo qaabka daran leh oo meel labada meelba ka dhashay oo facebookyada ka caytamaayo meel walbaba ka caytamaayo oo et- eh, em, etooqyada ka caytamaayo hadduu ilaahay raalli ka noqdo waa inay joojiyaan dad iscaayamanihi walaalaan nahay dadkii lisixijinayaan nahay baaq nabadeedaan soo jeedinay sida ugu dhoqsida badanna waa layskugu imaanaa waa la- waa la wada garootamaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo intii dagaalada laysku dhimatayna sabar iyo imaan allaha naga siiyo u jeedinaynaa baaq nabadeed baaq nabadeedkaasoo u jeedinayno ee, laba tuulo oo kala ah maandheere iyo golley baaqaasoo ku saabsan xabad joojintii oo maamulka iyo gobolka ay ku dhawaaqeen annaga shiidlo iyo moobleen waa isu nimid ee, waxaan ayidnay inaan nabad qaadanno dadka oo meeshaas labada tuulo joogo waxaan faraynaa inay ilaahay ka cabsadaan walaalo waaye isbadbaadiyaan gogolaa la dhigaa baaq nabadeedaan fidinaynaa faslixuu bayna akhawaykum wattaqullaha lacalakum turxamuun ilaah yidhi waxaan leenahay dagaalka hala joojiyo moobleen ma qaadan karo qori shiidlo qori ma qaadan karto walaalaan nahay waa la gartamaa waa la xisaabtamaa haddii ilaah yidhaahdo nabadaan isugu imaanaynaa weligaa inaan dhaqmi jirna waa dhaqmaynaa Ee, cafwan waxaan hilmaamay hilmaan hadal kuma jiro guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada iyo xogeeyaha guud ee degmadayna jowhar ayaa na soo abaabulay ayagana waxaan leenahay aadaa u mahadsantihiin cid allaaliya ciddii qusaysana waxaan leenahay nabadaas ha laga qayb qaato ma ahan markii ugu horeysay ee dagaal beeleedyo uu ka dhaco gobolkan shabeellaha dhexe mahadsaned maxamed dood cilmiyeed ku saabsan sidii loo dhiirigelin lahaa dhalinyarada hal abuurka beeraha leh ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka saare cabdixuseen ayaa faahfaahinaysa wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay dood cilmiyeed ku saabsan sidii loo dhiirigelin lahaa dhalinyarada hal abuurka leh ee beeraha kulanka ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socda jaamacadaha dalka iyo dowladda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ka barbixiyay ujeedka kulankan sameeyaan dhallinyaradan u sameeyaan hal iskaashato oo la dhaho iskaashatada dhallinyarada beeralayda ah ee beeraha casriga ah ama laba ama saddex gobollada oo kale si aannu markaa awood ugu helno inaannu kulligood u wada yeedhi karno oo heli karno yaa inay sameeyaan yesiyaadoo iska kaashanaya halkan waxaa laydinka furi doonaa meelo oo aad cilmigaa uu hadda injineerkii halkan ka sheekaynay runtii aad u am- ugu ammaanaa Een, in maaragtay dadka iyaga entrepreneurshipka ama halabuur kale google ogaato annaku aanaan ogeyn wasaaraddu aanaan ogeyn yaa marka taas dhallinyarada noocaasa ee wax ku jiraan ee doonaya inay inay wax soo saaraan fikir cusub keenaan halkana halkana u fura halkana waa qol shir halkana waxay noqon doonaan meel laaba oo arrintaa lagu karkariyo oo dadku ay dadku ay maskaxdooda ku ku dhallinyarada waxa ku jira aanu ku taageerno ku soo saarno meesha ay ku fikirayaan inay gaadhaan aanu isku dayno keliya sidii la sheegay een, in innovation center la furo waxaan u malayaa sidii burburkii annaga kow u ah marka uma aha beeraha oo keliya kalluunku waa imaan karaan xooluhu waa imaan karaan yaa intii sentral kale la furayo dhalinyarada soomaaliyed oo dhan baanu halkan ku marti qaadaynaa insha allahu taala qaar ka mid ah dhallinyarada kasoo qaybgashay kulanka ayaa u mahad celiyey wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya kulankan markaa arkay dad oo dhallinyaro oo maxaa leeyahay eh, waxaan sameeyey oo beerihii si fiican u barteen wasaaraddana eh, ay iskugu keentay runtii aad aan u- u- u faraxsanahay sidoo kaleento eh, waxaa jirtay eh, jaamacadda aan- waxaan- hadda waxaan ka ahay lab director jaamacad zamzam waxyaabahaas almost waxaa iga caawiyey kuliyadda beeraha ayadan meeshii wasaaraddaan ka soo doonan lahay ayagaan si aa ka qaatay si aan waxaan aa u dhiso ayagaa iga caawiyeen in security inay soomaaliya ka baxdo ay noqoto soomaaliya rich country meesha hadda la taagan yahay si loogu tilaabsado oona loo gaara meel maanta meeshaan position ka wanaagsan dood cilmiyeedkan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii dhallinyarada ugu dhiiran lahaayeen wax soo saarka beeraha wadooyin muhiima ayaa laga dhagax dhigay magaalada garawe ee puntland magaalada garawe ayaa laga dhagax dhigay laba wado oo muhiim u ah isku socodka gaadiidka dadka iyo kor u qaadida ganacsida yaryar gudoomiyaha magaalada garawe ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka wadooyinkani runtii waa howlaheenna inoo socday ee, waan daadehinaynay ee, muddooyinkii ugu dambeeyey ayay ka mid tahay maanta waddada tan iyo waddadaan u soconno waddadaana loo bixiyey kowda agosto loo bixiyey oo runtii waddadan oo muhiim u ah isu socodka shacabka caasumadda waliba halbowlihii ku taalla labadan waddana isku xidhaysa waan is leeyahay maanta runtii waa waddooyinka ugu muhiimsan ee magaalada oo fududaynaysa dhinac walba dhinaca conjectionka iyo dhinaca isu socodka shacabka iyo fududaynta meel walbaba runtii waxaan leeyahay waa meelaha maanta aan is leenahay ee waxay u tahay caasimadda kow labo Ee, waxaan runtii mashruucan fulinayaa waa wixii lidinka laydinka ururinayay waa dhaqaalihiinni wey halkii doolar oo laydinka ururinayey oo ku dhacayay gacanta ee, guddiga iyo degmada oo ahayd runtii gacan amni ah ayay ka mid tahay maanta mashruuca kani ogaada maanta qof kasta wuxuu urursado waxtar bay u tahay Ah, dhinaca kale martidii ka qayb gashay dhagaxdhigga wadooyinkani ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay waxaan rajaynayaa tani inay noqoto faatixat alkhayr hawsha cusub iyo administrationka cusub oo aannu la geli doono annagu sidayadii baan ugu taagannahay horumarka magaalada tan inaan ka soo qayb gallo jidkan loo bixiyo kowda ogos in maanta la dhagax dhigayo oo ay ka soo shaqeeyeen maamulka degmada iyo guddiga horumarinta aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ma hadda ilaaha koowaad ilaahay baa iska leh ma hadda labaadna waxaa iska leh dowladdeenna puntland oo amnigaan iyo inaan hawshaan isugu nimaadno inoo ka soo shaqaysay waxa weeye maanta waxaanu taagannahay xaafadda halgan horumarka ka socda magaaladeeda caasimadda ammaan sha allah alla waana la cayuumin waxa weeye dadka een, waxaan ku soo dhowaynaynaa waxaan xun garowa ka faafinaya war caasimadda quruxdeeda iyo ku soo dhowaada nimcadeeda nimcaa dalkeenna fadhida qurux baa ka muuqata aad halkan waxaan uga mahad celinayaa een, maayarkayaga een, magaalada oo nagu hogaaminaya ee, horumarka magaaladayada caasimadda ka socda maasha allah bilicda si kastaba ahaatee dhismaha wadooyinkan cusub ayaa kala ah waddo horumari doonta xarunta weyn ee shirkadda golis telecom iyo waddo isku xiraysa jidka soddonka iyo waddada shacabka markaana tababar ku saabsan isdhexgalka bulshada iyo booliiska ayaa lagu qabtay degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose saare cabdixuseen ayaa mar kale soo jeedinaysa aqoon isweydaarsi ku saabsan isdhexgalka bulshada iyo ciidanka ah ayaa waxaa daafuray wasiirka amniga gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabduqaadir waxaana qayb ka ahaa wasiir dowlaha arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya wasiir ku-xigeenka amniga iyo gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa tobabarka ayaa waxaa loo qabtay saraakiisha ciidanka qaybahooda kala duwan iyo gudoomiyeyaasha xaafadaha waxaana wax layska weydiin doonaa baahiyaha amni ee ka jira degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose qaadir maxamed cabdulaahi oo ah gudoomiyaha degmada walaweyn ayaa soo dhaweeyey kulankan wafdiga ka socday dowladda koonfur galbeed uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda koonfur galbeed oo qayb ka ah wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha saraakiisha iyo xubnaha maamulka ee gudoomiye xaafadeedyada iyo gudoomiye ku-xigeenada iyo saraakiisha amniga dhammaantiin soo dhowaada wasiir waxaa meeshaan fadhiyo saraakiishii kala duwanaa ee degmada ka qaybgelaysay iyo xubnihii maamulka ee gudoomiye xaafadeedyadii waxay u joogaan soo dhoweyntiina iyo fariimihii aad sideen inaad idinka dhegaystaan iyo awaamiirteedii soo dhowaada dhanka kale qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa ka barbixiyey baahiyaha ka jira degmada tiidiya kale alxamdulilaah rabbilcaalamiin dowladaanu koonfur galbeed madaxweynaha ankawiinya cabdicasiis maxamed daftagareen iyo saraakiisha amniga inka mahadnagaan ilaahay aan ka mahadnagaan alxamdulilah wad ilaah baa mahadsantahay war kasta si kasta war kasta qabsamaan ee dhinac ilaahay baa qabsamayaan su-aali na weydii wasiirka Eh, maasha allah maalintaas iyo nageegsi hor liin sheegay warbadan shala dugunyaan warbadan maana ay qabsate ayaa qabsameen Eh, laakiin baahidaha magaalada ma geli sheegay hata si aad la sheegay ee dhinaca oo amniga boqolkiiba boqol waaye laakiin sidii baahada ilaah baa dabool ka hormay qof baniaadam dabool ka hor laakiin baaha badan isku jirta magaalada sidii kale Eh, sidii maarata isbitaalka oo kale gudanin siya an yaale baahidii inka weyn magaalada taal waaye walbarashada hoogaa yar maaquul iskursis oo kale waaye baahida sidii ilaahay dabool kore markay fadaan in sidii ka horoyta wadooyinka sidii la dhisan lahay iyo sidii isbitaal laga lahay magaalada meelinka maysan intaas waaye laakiin sida abniga iyo gudoomiyaha xafiidyada iyo abniga isku warhaayo boqolkiiba boqol si aadan isku warhaayaan wasiirka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabduqaadir oo furay kulanka ayaa kasoo qaybgalayaasha kula dardaarmay in ay ka miro dhaliyaan waxyaabaha ay ku baran doonaan kulankan wali fadaane saraakiishan isin arga haytan saraakiishii walaweyn lisheeni waayo maalintii ani isin siin lukulmaay idhatiyo haanuna roogin haanuna haani lisheeniyo geekiyo i bulshada maydnani iska weeri shaqi ka jareen furmoola ha kuwadayata shaqi gobdeen hoola ka jareen wala haayeen magaaladan amni sheega wal ku bedeleen walaa isuga haya wala fadaana bulshada ingunu ku dheegno walaa fayla la qobaday walaa dhiman ingnan sheegtaan silan qobdo iyo walaagi xun warkan wal fahmey inaysan siin ku dheegno fadaan maamulka walaa warbixin ana siyan saraakiisha warbixintiyo joogtuu iyo naftisha wala inku baahana wali linka weeraya tala yacni bulshadan iyo dhaxaantas i bustaas injiifano iyo indagaalamahayano xaaladiyo sideewo may dhiman yoona yoowalanku baahanye talilasiinku baahanye kulunkan marka kulun oo mudaniin socdo doono u dhowr maalinga socdo doona qiibqiiba lan gala doona isan hadigay ka xaafado oo tiin barha odayaashii iyo dad kale la araga doona Eh, dad maamulka kumaddaasa gaara ee lan araga doona mar kasta wasaaradda amniga weli ogtiinaha tali walka wad yacni talooyinka hore aysan ambiideen may nin hergeli may miro dhali may laka guulaysidi may miilning marahaay may noo dhiman intaba wal an baahanyi dadkana hoob iyo gacmo onays haysana bulshadiyo i ciidinsho i maamulsho gacmo onays haysana walmunqabsamo tobabarkan ayaa in muddaha ka soco doona degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha ee warka subaxnimo uwefa ayaa soo saartay shaxdii ugu fiicnaa toddobaadka champions leaga kadib kulamadii afraad ee la ciyaaray kooxaha waaweyn ayaa qaatay toddobaad adag iyadoo kooxaha real madrid v s g mancity arsenal ay laga badiyey kulamadii ay ciyaareen kooxda liverpool ayaa dhinaceeda badisay kulankeedii afraad oo xiriir ah tartanka champions leaga kadib kulamadii la ciyaaray wefa ayaa soo saartay shaxda ugu fiican toddobaadka iyagoo soo qaatay xidigaha wacdaraha dhigay markaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada isaaro
kusoo dhawaada xubinta sarafka ee suuqyada magaalada jawhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jawhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanayaa laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya labaatan iyo sideed dhibic shan qabashada halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada bariiska nooca loo yaqaano safaariga ayaa haafkiisa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya sagaal iyo toban doolar iyo bar halka bariiska nooca loo yaqaano xamsaha la kala siisanayo shan iyo labaatanka kilo soddon iyo kow doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaano mudlo ayaa la kala siisanayaa toban doolar iyo bar kartoonkeeda sokorta ayaa loorkeeda la kala siisanayaa afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanayo koo iyo labaatan dhibic labaatan iyo shan sinti saliidda saliid cadeeda loo yaqaano ayaa la kala siisanayaa soddon iyo saddex doolar caanaha hilaac ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar iyo bar oomada faskelin ayaa loorkeeda la kala siisanayaa shan iyo toban doolar iyo bar halka hilaac la kala siisanayo laba iyo toban doolar markana dhanka iyo dalaga koombada galee ayaa la kala siisanayaa sagaal kun oo shilinka soomaaliga ah halka digirta koombadeeda la kala siisanayo sideed iyo toban kun salbukada ayaa la kala siisanayaa labaatan kun halka qamadiga koombadiisa la kala siisanayo afar iyo labaatan kun xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada waa nageyntaa halka warkaasi aad kala socotaan waa raadi haysanaay jowhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana akhbaraadka dibadda mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka sanadka mareykanka ayaa dib u soo ceshtay aqlabiyada aqalka odayaasha kadib markii ay saddex kursi oo ka mid ah kuraasta sanadka kaga guuleysteen mudanayaashii hore ugu fadhiyay xisbiga dimuqraadiga aqalka sanadka oo ka kooban boqol kursi ayay jamhuuriyiinta ku guuleysteen konton iyo labo ka mid ah halka dimuqraadiyiinta ay haysteen afartan iyo sideed tani ayaa u sahli doonta madaxweynaha la doortay ee mareykanka donald j trump marka xirka loo dhaariyo kadib inuu si fudud uu ku marsiiyo ajendayaashiisa uu doonayay siyaasadeed golaha aqalka sanadka hase haatee waxaana weli go-aan laga gaarin halka uu ka dhici doono aqalka wakiilada oo aan weli soo bixin natiijada rasmiga ah qaar ka mid ah kuraasta lagu tartamay salaasadii dhammaan kuraasta aqalka wakiilada ee ka kooban afar boqol soddon iyo shan ayaa lagu tartamay weli aqlabiyada waxaa haysta jamhuuriga lamana oga inay sii hayn doonaan iyo in dimuqraadiga uu heli doono qodobkaas ayaa ugu dambeysa xabyaar guud ahaan warkii subax oo aad ka dhagaysanayseen saaka oo jimcaha raadiya haysanaya magaalada jowhar nabadgelyo